إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan si kasta idin kusoo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhawaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhawaad soddon gaadiid ah oo ay leedahay dowladda kenya ayaa luu gubay ismaamul ka tirsan dalka kenya maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eeday inay xirtay socodka magaalooyinka bardaxaw iyo mandheera wasiirka amniga ee maamulka la baxay hirshabelle ayaa tilmaamay inay wadi laayihiin dagaalada ka socda bariga gobolka hiiraan isaga oo sheegay in meydkoodu bannaanka yaal dowladda eritrea ayaa ku celisan etoobiya isku diyaarinaysa duulaan ay kusoo qaad dalka eritrea intaasi waxay ahaayeen qodobo u durkan warkeena fiidnimo haatanna u diyaargarowa isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن wahweynimo sabtiyaha taariikhun ay ku beegan tahay saddexda bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan toddobo dhankan waafaqsan toddobiy labaatanka bisha lixaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ku dhawaad soddon gaadiid ah oo ay leedahay dowladda kenya ayaa loogu ismaamul ka tirsan dalka kenya maxamed muudi abuu muslim ayaa inoo haya saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka kenya ka dhacay isku dhacyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada booliiska xukuumadda nairobi iyo dadka ariidka ah oo caraysan isku dhacyo ka dhacay magaalo ka tirsan ismaamulka neandru ee dalka kenya ayaa waxaa lagu gubay lix iyo labaatan gaadiid ah oo ka mid ah gawaarida ismaamulkaas sidoo kale dadka caraysan ayaa waxa ay dabqabadsiiyeen mooto ay adeegsanayeen saraakiisha booliiska dowladda kenya maamulka la baxay jubbaland ay dowladda federaalka ku eeday inay xirtay socodka magaalooyinka bardaxaw iyo mandheera qodobkan waxaa inoo qaada dhigaya farxaan cali cabdulaahi waxaa sii xoogaysanaysa xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ee ka taagan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo arrintan ayaa waxaa lasoo warinayaa inay saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada beled xaawo iyadoona maamulka la baxay jubbaland uu dowladda federaalka ku eedeeyey inay xirtay isku socodka magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera oo ay gumaysato kenya guddoomiyaha magaalada beled xaawo ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu sheegay in iyagu ay ka arrimiyaan magaaladaas tallaabada ay qaaday dowladda federaalkana ay saamayn ku yeelatay magaalada arrinta ka jirta mandheera iyo beled xaawo waa arrin aad noogu culus xag iyo xaggaba gabdhaha iyo shagaanyada iyo xoolaha u kala gato way xihan tahay dadka magaaladan qasay baana xiray dadka magaaladan jahwareeriyey oo sharcigii nidaamkii jubbaland ku tuntay ayaa xihay si kastaba xidhiirka dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa haatan maraya meel hoose waxaana marba marka ka dambaysa soo baxaysa dhaleecayn iyo eedeymo isdabajoog ah oo ay hawada isu marinayaan labada dhinac wasiirka amniga ee maamulka la baxay hirshabelle ayaa tilmaamay inay wadi laayihiin dagaalada ka socda bariga gobolka hiiraan isaga oo sheegay in meydkoodu bannaanka yaal faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdiqaariq macalin cabdiweli cabdi daahir guure karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay hirshabelle ayaa sheegay in dagaalka ka socda bariga gobolka hiiraan looga adkaaday ciidamadooda isagoo dhanka kale qirtay in laga laayay askar badan wuxuu quus ka muujiyey sii waditaanka dagaalka ay kaga jiraan gobolka hiiraan isagoo ka cabanaya dhaqaale la-aan iyo garab istaag ay ka waayeen dowladda federaalka dagaalkan labaada soo laabtay hirshabeelle bilaha ugu dambeeyey ka socday wuxuu ahaa dagaal oo shabaabku ay abaabri soo sameeyeen qorshayaalna ay soo samaysteen dowladdu kama maqna meesha kamana muuqato dadkii ayaa meesha ku baaba-ay dad badan mataqaanaa dhib ku gaaray ilaa iyo haddana mataqaanaa dagaalku waa adag yahay dagaal aan laisku soo gurmanin oo hal meel ka socdo ayaa wakti dheer ku qaata meeshaas dhinaca kalena dowladdii dhaxa la dhihi karo boqolkiiba lixdan waxay ku mashquushay siyaasaddii doorashada iyo xisbiyada iyo mucaaradkii qaabilaadiisa ayaa lagu mashquulay ayagoo ka faaidaysan argagixisan ee weeraro isdabajooga ku qaadayaan deegaanadii madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey in ay xaflado iyo muusig isaga dhex jiraan wuxuuna nasiib daro ku tilmaamay arrintaasi waa sida uu hadalka u dhigay haddaan warka muhiimadiisa kuu sheego dadna inay xaflado lacag ku bixiyaan dadna ay meydkoodu banaanka helinaysa maraysaa dhibaato aad u aad iyo aad u weyn aan dareemaya aniga si gooni inaan u dareemaya weliba in dadna meydkoodu banaanka yaallo saacad walbana xabadu ku socoto dadna ay xaflada iyo muustu garaacdaan oo madaxda qaranka lagu casuumo xaflado waaweyn ta dadka dadka dagaalamaaya oo argixisa la dagaalamayay ayaa mataqaanaa rafaad iyo dhaqaale la-aanba iyo dhimashada banaanka u yaalla qoraxda u taagan dhinaca kalena xafladihii iyo calamadii iyo dabaaldegyadii ayaa lacag lagu qarash lagu bixia marka inay sadaro tahay i muuqato hadalkan kasoo yeeray maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa kusoo aadaya xili ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen weerarada iyo qaraxyada ay ku naafeynayaan ciidamada dowladda federaalka dowladda eritrea ayaa ku xilsan etoobiya isku diyaarinayso duulaan egsuuqa dalka eritrea waa kan cadnaan xaji muxsin xiisadda u dhexaysa dowladda itoobiya iyo eritrea ayaa marba marka ka dambeysa sii karar qaadanaysa iyadoona ay xoogeysteen hadallada hanjabaadda ah ee ay hawada isku marinayaan labada dhinac wasiirka warfaafinta ee dowladda eritrea ninka lagu magacaabo yamane gabremaskel ayaa waxa uu sheegay in itoobiya ay sii kordhisay damaceeda ku aadan xeebaha gobolka waxa uu tilmaamay in xukuumadda adis ababa ay ku jirto riyo maalmeed isla markaana ay calan been ah ololeyso dowladaha shisheeye iyadoona isku muujinaysa in qaab nabadeed ay ku doonayso xeebaha mandiqadda isagoo sii hadlayay ayuu xusay in arrintu sidaasi ka duwan tahay etoobiyana ay ku howlan tahay inay xoog ku soo gasho dhulkooda balse ay taasi ka shallaayi doonaan kana hortagi doonaan dowladda itoobiya ayaa weli waxa ay ku howlan tahay damaceedii ahaa sidii ay ku heli lahayd dekeda iyadu maamusho waxaana ay xoogga saaraysaa dekadaha dalalka deriska la ah sida soomaaliya iyo eritrea waad mahadsantahay cadnaan xaji muxsin dhegaystayaal warkii fiidnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa nageynta tan iyo kulantadan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh